إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhawaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah kanaalka wararka alkataa'ib ayaa soo saaray muuqaal ku saabsan weerar dhabagal ah oo ka dhacay duleedka ah degmada buulamurde ee gobolka hiiraan saraakiil ka tirsan booliiska kenya ayaa ku dhaawacmay shil gaari oo ka dhacay gudaha dalkaas dhallinyarada ku dhaqan degmada dhoobley ee gobolka jubbada hoose ayaa sheegay inay wajahayaan shaqala'aan baahsan waxgaradka ah wilaayada islaamiga shabeellada dhexe ayaa bogaadiyey weeraradii cagmarinta ahaa ee ka dhacay gobolkaas dowladda eritereya ayaa albaabada isugu laabtay safaaraddii ay ku lahayd dalka ethoobiya maxadka faallooda arrimaha amniga ayaa sheegay in howlgalka cusub ee aisom oo wajahayo caqabadihii fashiliyey kuwii asaga ka horreeyey weerar loo adeegsaday toorrey oo ay dad ku dhinteen ayaa ka dhacay dalka faransiiska إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxay xalay weerar qorshaysan ku qaadeen hoyga degmada buurhakaba oo ka degan yahay taliyo ku-xigeenka degmada buurhakaba ee ka tirsan maamulka koonfur galbeed kaas oo lagu magacaabo cusmaan kaariya biin sarkaalkan gurigiisa howlgalka qorshaysan lagu qaaday ayaa si dirqi ah kaga badbaaday weerarka la doonayay in lagu qaarajiyo hase ahaatee qaar ka mid ah askartiisa istaafka ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday howlgalkan ugu yaraan laba askari oo ka tirsan istaafkiisa ayaa ku dhintay dagaalka halka mid kalena uu ku dhaawacmay dhanka shabeellada hoosena ciidamo ka tirsan milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weerar culus ku qaaday xero ciidamada shisheeye gaar ahaan kuwa uganda ay kaga sugan yihiin deegaanka laanta buure ee u dhow degmada afgooye welina ah faahfaahin dheeriya kama aanan helin khasaaraha weerarkaas ku gaaray ciidamada shisheeye inta uu leegyahay kanaalka wararka alkataa'ib ayaa soo saaray muuqaal ku saabsan weerar dhabagal ah oo ka dhacay duleedka degmada buulaburde ee gobolka hiiraan warbixin ku aadan waxaa soo jeedinaya mubaarak cumar
filimkan oo uu baahiyey kanaalka wararka alkataayib ayaa waxaa lagu soo bandhigayaa weerar dhabgal oo lagu beegsanayo askarta dowladda federaalka kuwaas oo ku socdaalayay duulaadka deegaanka beeriyabal ee wilaayada islaamiga hiiraan isdaarkan uu baahiyey kataayib al akhbaari ayaa soconaya wax ku dhow laba daqiiqo kaasoo lagu soo bandhigayo jabkii lagu gaarsiiyey ciidamadii ashaamudka ah ee muddooyinkii dambe duulaano ku ahaa deegaanada lagu maamulo shareecada islaamka ee dhacbariga wilaayada islaamiga hiiraan ciidamadan hubanta ee soo weeraray deegaanada dhacbariga wilaayada islaamiga hiiraan ayaa doonayey inay dhibaateeyeen dadka muslimiinta ee ku nool deegaanadan kuwaasoo sannadihii dambe ku naaloonayay niicaawa shareecada islaamka ugu horreyn muuqaalka ayaa waxaa ka soo muuqanaya ciidamada milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo jilbaha u aasanaya askarta dowladda federaalka kuwaasoo rasaas waddanka kaga qaadaya islamarkaana baacsanaya firaxadka ciidamada dowladda federaalka iyagoona dhabar jeedinaya fagaarayaasha dagaalka sidaba lagu yaqiinay waxaan la arkaya iyagoo lagu ceersanaya dhul geedgaaba islamarkaana aan lahayn dhig la qabta muuqaalka ayaa waxuu si tooska u tusayaa shisheennada mujaahidiinta oo tooganaya askartii ka firxatay miidaanka dagaalka sidoo kale waxaa filim ka soo muuqanaya mid ka mid ah meydadka askarta dowladda federaalk ee loogu cararay goobta dagaalka dhowaan ahayd marka uu kanaalka wararka alkataayib uu baahiyey muuqaal lagu soo bandhigayo weerar dhabgal ah oo ka dhacay duleedka beeryabaal kaasoo lagu naafiyey ciidamo hubanha isku soo bahaystay inay dumiyaan deegaanada lagu maamulo shareecada islaamka iyagoon ugu dambeyn ka dhexlay xamladii ay soo qaadeen khasaare isugu jira naf iyo maal ثبت يا ولظ الخذلان واصبر على غدر الزمان تجلدا واقطع من الكفار كل بنان يا شريعة الرحمن كن للعداء خصما شديدا بأسه يمحى العلوك الكفر والطغيان
saraakiil ka tirsan booliiska waddanka kenya ayaa ku dhaawacmay shil gaari oo ka dhacay gudaha dalkaas faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya cabdiqaalig macalin cabdiweli xogo dheeraad ah ayaa laga helayaa shil gaari oo saacadihii lasoo dhaafay ka dhacay qeybo ka mid ah dalka kenya kaas oo ay ku dhaawacmeen saraakiil ka tirsan booliska xukuumadda nairobi ilaa toban ka mid ah saraakiisha booliska dowladda kenya ayaa siyaabo kala duwan uga dhaawacmay shilkan gaari waxaana ay shilka galeen xili ay kusii wajahnaayeen munaasabad uu goobjoog ka ahaa madaxweynaha kenya william ruuto saraakiishan ayaa doonayey inay ka qayb galaan aaska aabbaha dhalay guddoomiyaha baarlamaanka ee dalka kenya aaskaas oo ka dhacayay tuulada kamale oo hoos tagta degmada magarani oo ka tirsan ismaamulka kilifi madaxweyne ku-xigeenka kenya iyo mas-uuliyiin kale ayaa sidoo kale ku sugnaa goobta uu aaska ka dhacayay balse waxa ay martigeliyeen musiibo kale mid ka mid ah baarlamaanka kenya oo ka hadlay shilkan ayaa xukuumadda ku dhaliilay inaysan waxba ka qaban burburka waddooyinka markii ay dadku aasayaan kuwa ka dhinta waxaan isticmaalay waddadaas oo uu ka dhacay shil foolkafool ah ilaa toban saraakiil oo boolis ah ayaa ku dhaawacmay halka kuwo kalena uu burburka saameeyey ayuu yidhi xildhibaankan oo lagu magacaabo olli kenna dalka kenya ayaa waxa uu ka mid yahay waddamada ugu shilalka badan ee geeska afrika waxa uuna shilkan ku soo aadayaa iyadoo maalin ka hor saddex arday oo dhigata jaamacadda koonfur bari kenya ay ku dhinteen shil gaari oo ka dhacay waddanka kenya dhallinyarada ku dhaqan degmada dhoobley ee gobolka jubbada hoose ayaa sheegay inay wajahayaan shaqola'aan moxamed qaasim ayaa ka warramaya dhallinyarada ku dhaqan degmada dhoobley ee gobolka jubbada hoose ayaa sheegay inay wajahayaan shaqa la-aan dhallinyaradan oo iskugu jira qaar ka qalinjabiyey jaamacadaha qaar ee dalka ayaa waxa ay shaqa la-aan bahsan ku haysataa degmada dhoobley ee gobolka jubbada hoose waxa ay tilmaameen in mudnaanta la siina dhallinyarada wax ku baratay gudaha dalka taas oo ay ku sifeeyeen inay qayb ka tahay shaqa la-aanta haysata dhallinyarada magacayga waa cabdulaahi xaaruun khaliif kuna nool degmada dhoobley waxaana ka mid ahay dhallinyarada iyow dee caqabadoo iska jirtaa qofkii inuu wax soo bartay qofka camal hadda wuxuu ka soo baxaya kuliyadda caafimaad shaqo caafimaada la soo dhejinaya marka shaqooyinka macnaha waxyaalaha caqabada ka hor istaagi kara waxaa ka mid ah shaqadii oo iska yaroota waxaa hal bosishon soo bixi karaa dadka caafimaad kuliyadda ka soo baxana waa dhowr iyo afartan bay iska noqon karaan hod taasaa jirta caqabada imaan karta waayo qofkii intiba haddee abalaahi garayso shaqadii loo fadhiisto qof ma ku guulaysan ayadoo hal shaqo ahayd inta kalena waxay noqonaysaa baadmuundo waxaa keentaa ama dhibaatooyinka qaar naga haystaan inaan shaqooyinkii ama xirfadihii aan soo baranay inaan heli wayno waxaa jirtaa dhalinta maaragta ay ku barata dalkada ay ku wax barato in mudnaanta aan la siinin mararka qaar dhalinyaro kaleo ka timaada maaragta dalalka kale ka yimaadaan inay mudnaantii ka hor helaan taasna waxaa keenaysaa ama aadka noogu liidaysa waxay tahay dalkeenii oo dee sidii la rabay inan wax walba ay xaadar ku aheen hase ahaata haddana dabcan priority lama siiyo oo horumarin micnaha maadaama dalkii fursadda laga helayo uu yahay dalkiinay hooyo si kastay ahaataba arrintan ayaa waxa ay ku soo aadaysaa xilli dhallinyarada badankooda ee jaamacadaha uga baxay gudaha waddanka soomaaliya ay wajahayaan shaqa la-aan baahsan taasoo sabab u noqotay in dhallinyaro badan ay dalka ka tahriibaan islamarkaana iyagoo tahriibaya ay badaha ku dhinteen halka qaar kalena lagu xiray waddamo shisheeye kadib markii ay u gacan galeen waxgaradka ah walaayada islaamiga shabeellada dhexe ayaa bogaadiyey weeraradii cagmarinta ahaa ee ka dhacay gobolkaas warbixin ku aadan waxaa soo jeedinaya cabdifataax faarax deeriye
shabeellaha dhexe soomaaliya ayaa waxaa ka socda xamlad dagaaleed lagu beegsanayo ciidamada dowladda federaalk iyo maleeshiyaadka macuusleyda oo tan iyo dullaankoodii gobolkan ka shaqaynayay hurinta dagaala beeladyo saameyn ku yeeshay shabeellaha dhexe dagaalyahanno ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa u suura gashay inay dagaallo saf ballaaran ay ku qaadeen gobolkaasi iyo inay kaga takhalusaan ciidamadii dowladda iyo maleeshiyaadkeedii macuusleyda kuwaasi oo laga dilay saraakiil iyo askar qalqalna soo fo saaray markii ay mujaahidiintu soo gaareen deegaano dhowr ah oo dhaca shabeellaha dhexe ayaa bulshada shabeellaha dhexe oo la noolaa xaalado ka duwan xaaladihii ay ku noolaayeen markii ay dhexdooda ka jirtay isku xukunka shareecada islaamka waxay haddeer gudbinayaan sawir ka turjumaya siday raalli uga yihiin maamulka islaamiga ee qabsanaya dhul horleh oo ka tirsan shabeellaha dhexe waxaana taa ka tusinaysa hadalhayn dhalisay sawiro muujinaya bulshada iyo carruurta shabeellaha dhexe oo soo dhoweynaya mujaahidiinta dhanka kalena aad arkaysa sawiro muujinaya dagaalyahanada al-shabaab ee saacado gudahood qabsaday deegaanada oo dukaamaysanaya iyagoo ay dagaaladu socdaan taa oo muujinaysa kalsoonida bulshada shabeellaha dhexe ay ku qabaan xarakada mujaahidiinta al-shabaab haddaba waxgaradka gobolka shabeellaha dhexe ayaa bogaadiyey weeraradii cagmarinta ahaa ee ka dhacay gobolkaasi waxgaradka ayaa sheegay in meydadka askarta dowladda federaalka ay daadsan yihiin goobihii daruurtu ka dhacday waxayna u sheegeen ciidamada dowladda federaalka iyo maleeshiyada macawiisleyda ee ka badbaaday weeraradan inayse soo dhiibaan iyagoona u sheegay bulshada inay ka qayb noqdaan halganka ka socda shabeellaha dhexe oo ay u kacaan dagaaladaas cadow waa lagu jabshay danimaan cadow ahayn kitaabka ilaahi ma is hortaago wixii is hortaagay waa jabeen hadday cali axmed yihiin hadday kowsar yihiin hadday boos caamir yihiin xamladihii laga soo qaaday dhankan dhammaantood waa lagu jebiyey meydku waa yaallaa
dhibaataday u geysan jireen waa marag madoontuu wili oday abgaalow hadda ka hor haasaab haye hadday abootooyinkii kufsadeen oo mxoo mataqaana dadkii xoolahoodii qaateen oo dadkii dileen oo guryihii jabsheen wax ay dhaafeen xasan gurguurta iyo jamaacadiisu wax ay dhaafeen oo xumaanuhu maba jiraanba maxaa yeelay dadka waa la dhibay dadka xoogay ku qabsadeen dadku shacabku ma rabyo mar waxaana cadayhaa inuusan rabin mar allana markii laga dulqaado neeftaa ka soo boodaysa ilaahay u tooba keena ilaahayad amru u tooba keena ilaahayad caasiseen waadna aragteen qabaa'ilkii dhulkii raayadu ka taagnaada laga soo baxay dilka iyo mataqaana rabshadaha iyo kufsiga iyo dhaca iyo dhibaatada ku dhacday indhihiina mataqaana u jeediin dadka muslimiinta dad badanna la soo xiro dhahay jiif waxaa igu dambaysay jiif waxaa igu dambaysay maalinkii kitaabka ilaahi maa mataqaanaa cadowga mataqaanaa ou qabsaday inta ka dambe waa taaganahay qor ayaan la rogaa nin muslimaho walaalkeeyho igujinsiyaa mataqaana iska ilaalshaa ayaga ayaana isku daray muraadka ou safrihay xasan gurguurta loo soo dhiibay iyo arkaantiisa intaasay ahayd in mataqaana dadka muslimiinta ay isdilaan ee mataqaanaa laydin laayo danu idinkuma jirta dhimashadiina anugu xabad ku fali mayno macaawsay naqdha ama mataqaanaa ciidan dowlo oo federaal iska dhiga dhammaantiin waxaan idinku baaqayna ilaahay u soo naqatiin towbad keentiin muslimiintuna si guud ha u farxdo ciddi fadhidna fadhiga ha ka kacdo ciddi roogtana idilaba taagneeda ha loo diyaargaroobo si ilaahay subxaana wa tacaala gaara dalkan waaba ka taaraahe raggii ka saarla ha diyaargaroobaano sidii loo dowladda islaamka loo taagi laha ha loo diyaargaroobo ninka cilmila cilmigiisa hala diyaargaroobo ninka maalla maalkiisa hala diyaargaroobo ninka qoran qorgiisa halaga diyaargaroobo si kastaba xildhibaanada baarlamanka dowladda federaalka ayaa shalay maray ka soo baxeen fadhiga baarlamanka uu khudbad ka jeedinayay xasan sheekh ayaa waxay xildhibaanadu muujiyeen fashilka haysta dowladda xasan sheekh taasoo ay ku sheegeen inay dhagaha ka furaysanayso waxa ka socda shabeellaha dhexe iyo guud ahaan dalka waxaana dowladda federaalka oo taagarwaaqsan mas-uuliyiinteeda aaminsan xasan sheekh ee wasiirada ah si ay u ilaashadaan xilkooda dhanka kalena ay kaamirada ugu muujiyaan bulshada sugnaanshaha dowladda xasan sheekh iyagoona bilaaba inay ku buuqaan xildhibaano bannaanka keenay fashilka haysta villa soomaaliya dowladda heritaria ayaa albaabada isugu laabtay safaaraddii ay ku lahayd dalka ethoobiya faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya farxaan cali cabdulaahi
kadib khilaafkii soo kala dhexgalay labada dowladood waxaa la xiray safaaraddii xukuumadda asmara ay ku lahayd magaalada adis ababa ee caasimadda waddanka etoobiya safaaraddan oo horay muddo sannado ah u xirnayd ayaa waxaa dib loo furay markii uu talada etoobiya qabtay abiy axmed tan iyo xilligaasna waxaa jooga safiir kumeel gaar ah marna xukuumadda eritareya ma aysan u soo magacaabin safiir rasmi ah xataa ka hor khilaafka soo kala dhexgalay iyaga iyo adis ababa falanqeeyayaasha ku xeeldheer arrimaha labadani dal ayaa tani ku tilmaamay in adis ababa ay u hanqaltaagayso soo cisashada dekedda casab oo ay etoobiya ku doodayso inay iyadu leedahay bilowgii hore ee uu abiy axmed ku dhawaaqay damiciisa badda cas xoog iyo xeelabaha ku keeno ee uu tuhmay says afwerki in dalkiisa lagu wajahan yahay maadaama biyaha la carbaabay aysan ahayn badweynta hindiya ee ay toos isaga ugu socoto fariinta wixii xilligaas ka dambeeyey asmara waxay gashay diyaargaroob iyo abaabul ku aadan siday isaga dafcin lahayd hadduu yimaado duulaan ku socda xeebahooda saacadihii lasoo dhaafay ayay ahayd mar warbixinno ka soo baxay asmara ay ku sheegeen in shacabkeedu ay heegen gelisay sidoo kalena ku amartay maamulada gobolka inay dib u habayn ku sameeyaan ciidanka askarta fasaxa ku maqanna dib ay ugu soo noqdaan xeryahooda haddaba xaalad u muuqata mid dagaal ayay u diyaargaroobeen xukuumadda asmara iyadoo etoobiya dhankeedu aanu wax war ah ka soo saarin arrintan eritereya ayaa horay ugu eedeysay etoobiya oo ay muddo dheer cadaawad taariikhi ah kala dhexaysay inay waddo olole cusub oo ka dhan ah xukuumaddooda si kastaba labada dal oo colaad adag ka dhexaysay tan iyo markii eritareya ay ka go'day etoobiya sannadkii kun sagaal boqol sagaashan iyo saddexdii oo heshiis nabadeed kala saxiixday labada kun iyo siddeed iyo tobankii ayaa iminka mar kale sii xumaanaya maxadka faallooda arrimaha amniga ayaa sheegay in howlgalka cusub ee isom oo wajahayo caqabadihii fashiliyey kuwii isaga ka horreeyey faahfaahin ku aadan warkaas waxaa soo jeedinaya cali aadan maxadkan oo ka faallooda arrimaha amniga ayaa sheegay in howlgalka cusub ee eusom uu wajahayo caqabadihii fashiliyey kuwii ka horreeyey warbixin u daabacay macadka i s s oo ka faallooda arrimaha amniga islamarkaana ka howlgala wadamo badan oo ku yaala qaaradda afrika ayaa shaaca ka qaaday in howlgalka shisheeye ee eusom uu wajahayo caqabada la mid ah kuwii fashiliyey howlgalladii hore ee magaca loo bedelay macadkan ayaa tilmaamay in howlgalka cusub uu wajahayo caqabada la xiriira maalgelin la-aan taas oo saameyn ku yeelatay habsamo u socodkiisa dhaqaale xumida xoogan ee haysata howlgalka cusub ayay warbixintu xustay inay meesha ka saarayso hadafkii rasmiga ahaa kaas oo lagu sheegay hoos u dhigista awoodda sii xoogaysanaysa ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan weerar loo adeegsaday toorey ayaa ka dhacay dalka faransiiska kaas oo dhaliyay khasaare kala duwan oo soo gaaray dad ku sugnaa goob uu ka socday mudaharaad ilawaradyo goobjoogayaal ah ayaa warbaahinta u sheegay in weerarkan uu ku dhintay hal qof iyadoo sidoo kale ay ku dhaawacmeen shan ruux oo kale kuwaas oo ay ka mid yihiin laba askari oo ka tirsan booliiska faransiiska weerarkan ayaa si gaara kaga dhacay magaalada molhows oo ku taala bariga faransiiska waxaana lagu eedeeyey inuu ka dambeeyey nin soddon iyo toddoba jir ah kaas oo u dhashay dalka aljeriya muddooyinkii dambe waxaa soo badanayay weerarada kaligiduulnimada ah ee ka dhacayay gudaha waddanka faransiiska kaasoo inta badan ay fulinayeen dhallinyaro muslimiin ah oo ka gadooday gumaadka ah ay dowladaha shisheeye ka wadaan waddamada muslimiinta warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegaystayaal xilliga oo naga inta